فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah cawaad ku maqli doontaan oo waxaa ka mid ah muqdisho oo xaalkeedu ka sii darayo afduubka oo sii kordhaya helada gabar maanta muqdisho lagu afduubtay oo hadlay codadkooda ayaannu idiin haynaa mid ka mid een dheergaladka ku dhaqan dhulka shareecada islaamka lagu maamulo oo isbarbar dhigaya nolosha deegaanada uu ku nool yahay iyo dhulka ay maamulaan shisheeyaha iyo maamulada soomaalida ah ee xiriirka la leh waraysi ayaannu idinkaga haynaa ayax tiro badan oo ku degay gobolka galgaduud oo dhunxiyey wixii dhirta iyo beerahaba ku yiil beeralayda oo guluf iyo guclo badan kadib ka quustay in ay ayaxa ka guulaystaan waraysi ayaannu idinkaga haynaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah oo maanta ku dhintay qarax ka dhacay duleedka degmada jalaalaqsi sidee baa loo arkaa weerarada ciidamada lagu laynayo oo ay geysanayso xarakada shabaabulmujaahidiin dadka soomaaliyeedse maxaa la gudboon waraysi ayaannu idinkaga haynaa nabadoon xaaji roog oo ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ehelada gabar lagu kufsaday hargeysa oo ka soo horjeestay xukun ay riday maxkamad halkaa ku taalla codadkooda ayaannu idiin haynaa insha allah uu diyaargarooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي xaaladda magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ka sii daraysa kufsiga iyo afduubka ayaa ugu badan oo waayadan sii labalixaadsanayay waayadan carruurta yaryarka ayaa aad loo xadayay waxaana la leeyahay shisheeye ayaa laga iibsanayaa waxaana adkaatay in carruurta dugsi loo diro iska daa adeeg iyo in howlo kale loo dirsada ee dadka waaweyn ayaa sidoo kale la afduubaya maanta oo ugu dambaysay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho waxaa laga afduubay gabarh siddeed iyo toban sano jir ah ehelka gabadha oo ay hooyadeed ugu horrayso ayaa ka hadlaya gabadhayda waxaa ku dhacay adeeg yar oo tiishahan u dirsaday ayadoo ay laba saac tahay waxa waaya anigana meesha ana jootiishiisoo qamaan iri waa dhirray gabadho ay ugu soo daahtay ma aysa soo daahi jirin qof lagu yaqaanana maaha waxaan iri gabadhi waa maqantahay gabadh derisoo ila joogta waxay tihi hiba ma soo daahi jirin gabadhi maxaa ku dhacay maanta gabar kaloo habriraan waxaan wacay gabadhi waa iga maqantay naa gabadhi maxaa kaaga dhacay buurkaan tegay waa soo laabtay dhar aagashatiidaan iri taleefonkaa ku celceliyey waxay ka qabtaan waaye hadhow bay soo wacday waxay taa adigana hooy maanta may soo wacee anigana arrin adan baa ay haysata meel aanan aqoona la igeeya oo mugdi ah hooyo ii soo ducee macaanto marka ooye iyaduna iyadoo ooyeysa ay ugu dambeysay orod baan qaaday saldhigii aan tegay waxba la iima qaban meel walbaan tegay si ay dhihii aan tegay gobolkaan tegay waxba la iima qaban intaas qur-aanka ilaahay baan akhristay allaha igu soo daay cadowbaa magaalada ku jira dowladna wax ka qaban mayso dad kalena wax ka qaban maayaan gabadhan hibi maxamuud maxamed xasan aan idhahdaa maanta afar saaca waxa saddex saaca waxa loo dir meel laba saac ay ahayd meelaan loo diray hooyadeedna waxay noo sheegtay in gaari madow lagu qaatay ilaa haddana la yahay meel alal meel markay tagaan wax loo qabanaya inaysan jirin wax u raadinaya inaysan jirin dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay faataxada noo maraan meel walba ay joogaan maanta haddii la dhaho cunug gabar soomaaliyeedaa maqan ama wiil soomaaliyeedaa maqan haddii la dhaho dowlad goobaysa annaga maqanno waddankeena waxay ka danqanayaan malaha maanta waxaa meeshaan la soo istaagay waxa waaye dareenkeena aad u kacsan yahay waa dareemi kartaa gabar agoonnimo lagu soo koriyey ayadoo yar hadda markay soo hanaqaada ee dugsiga sare hadeertaan dhammaysa meeshii laga sugaayay inay muxuu ahay wax kuu qabato ee kuu kicida in markaa adeegsatay oo jidkii loo istaago hore laga dafo wallaahi xanuunkeeda ma qiyaasi karo hibo hooyadeeda saaki tiish u dirsatay jidka ayadoo maraysaana laga watay haddii si ay dhiidi la tegay haddii saldhigii howladaag la tegay meelshii la tagayba cid wax u qabata ma lahan kuwaasi waxay ahaayeen ehelka gabar maanta lagu afduubay magaalada muqdisho haddaba dhibaatada ka jirta magaalada muqdisho iyo gobollada kale ee ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamulada soomaalida ee la shaqeeya ayaa sii kordhaysa cagsigeeda meelaha xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka taliso dadku waxay ku haystaan nabadgelyo buuxda oo la isku hadlay karo shareecada islaamka ayaa ummadda lagu maamulaa nabadoon shariif shaacib maxamed muddo dheer ayuu ku noolaa dhulka shareecada islaamka lagu maamulayo waxa uu isbarbardhigayaa nolosha labada dhinac ka kala jirta waxaanu ugu dambayn baaq u jeediyey dadka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa shisheeyaha ku hoos nool waxaa u sabab ah waxaa u sabab ah meelaha ay dadkan ka taliyaan meel magac dawladeed bay sheeganayaan dawladda ma aha dawlad ma aha waa mooryaan kan askariga ana waa mooryaan kan ka dambeeyana waa mooryaan ma garat wax ilaahay abuuray ee xuduudda horreebayana male wakadaalika carrada waxaa soo galay wax gaalo ah gaalaa soo gashay gaaladii bay isu ekaysiinayaan xagna oo dhaqankoodii bay wataan ma garat maxaad ku tirtaa waxaan ku idhi xamar hadda waxa ka jira waad maqlaysaa ilmo yar yar baa la yaa la kufsaday baa laleeyahay oo rag ah ilmo yar yar oo shan jira ah baa la kufsaday baa lagu leeyahay gabdho yar yar baa la kufsaday baa lagu leeyahay gabdha intii la kufsadaa haddana la dilayaa baa lagu leeyahay waxaan xaggee ka naqaanaa waa dhaqan gaaladu ay la timid kuwaana wata way qaateen dadka ku dhaqan meelaha dowladda federaalka ama dowlad goboleedyadu ay ka taliyaan sida adiguba hadda ka dhawaajisay dhibaatooyin baa heesta dhibaatooyinkan intaa waa kasii guda ballaaran yihiin ma moodaa inay ka daran tahay waagii hore oo hogaamiye kooxeedyada oo maaragtay isbaarooyinka faraha badan ay magaalooyinka iyo gobollada dalka yiileen ikhwaani waad mahadsan tahaye waxaan kaa rabaa horta waagihaas aad sheegaysid qabiil baaba loo kala baqi jiray ma garatay oo waxaa la dhihi jiray nin qabiil qabiil qabiilada isuma dhowaan karin qabiilada waa la kala baqi jiray hadda maanta bahal mooryaana oo tuuto dawladeed baan qabaale oo oo mataqaanaayey wax walba xalaashaday ayaa dadkii ku cayaaraya ma garatay waa gartay qabaa'iladii lalahaa waa laga baqayaana wax meeshan ohoo kaaga xawoogan baa meesha degan ma garatay marka waxaa keenaysa waagaas ayada e waxaa laga baqi jirayba qabiil qabiil u dhawaan jiray ma jirin war maree hebel ba ahaa war naga daaya balaaya idinku dhacday waxaan looma dhawaan kara dadkooda hanugu labinaa la dhihi jiray ma garat hadda laakiin shisheeya carradii heesta shisheeya carradii haysta shisheeyaa haysta gaalaa loo adeegayaa wyahan waaweynee gaalada ay wadato ninka hoosta kaga jiraa waaba baqayaa ninkii waxba yacni maaragtay qabiilna lagaga baqi maayo waxba lagu waxayna wax walba waa la dilay koobka shaaha meelaha qaar laba kun uu ka joogaa meelaha qaarna saddex kun uu ka joogaa laba kun oo shilin ayaana dad loo dilaa oo labada kun xataa ninka wax dilaya iskama lahane laba kun oo lacaga oo baadi isiyuu leeyahay ninka haddii u diidana waa dilaya ummadda heerkaa gaartay maxaa la gudboon waxaa la gudboon toban jeer boqol jeer boqol jeer baa loo sheegay war waxaan niman yahu waxaan waad aragtaan waxa ay yihiin salkiisa e baana damqanaya inkastood kufaar ku dhex jirtaane ilaahay ka cabsada oo ilaahay u noqdaa yaa nidhi ilaahayna way ilowsan yihiin dadka boqol jeer baan u sheegnay waxaad arkaysaa meel hal kilomitir toban kilomitir ah dad intay ka wareegaan laba boqol oo kilomitir maraya oo calankaas sawdada ah keliya hoos maraya wax waxaa ugu wacanna waxaa weeye nabadgelyada uu haysto yuu marayaa ninkaa ma garan waxaad u jeedaa dadka safarka ah ee meelaha dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada joogaan inta ka leexda dhulka shareecada islaamka lagu xukumo dhex maraya haa halkaasu kasoo baxay kismaayu kasoo raraya markaasuu halkaa kasoo wareegaya oo bu-aala soo maraya oo buuro fulay maraya oo halkaa maraya oo halkaa maraya carabkaasuu daba soconaya meel allaaliya meeshay nimankan joogaan wuu ka cararayaa ma garan muxuu uga cararayaa wuxuu uga cararaya waa la diiranaya waa la diiranayaa hibaa meesha deganayo taladeydii baan usoo noqday waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee islaamka ah ee ridada ku dhex noolow waxaa idin haysta waad aragtaan maalinba maalinta ka dambaysa wixii aad aragteen wax kasii xun baad arkaysaan annagu shan iyo toban sano waxaan laga sheegaya meeshan iska dhaafo waaba ilow waxaan ilownay sigaarkii baan ilownay oo qaadkii baan ilownay oo wax walbaa laga iloobay dhulkan oo nin wax xun cunaya markii la arko waa lala yaabaya oo dadku way la yaabayaan ummadii oo dhan baa ka yaa la yaabaysa ma garan waxaad ka hadlaysaa dhulkan shareecada islaamka lagu maamulay ee aad ku nooshahay haa waxa weeye waxaan leeyahay dadka dadka dadka war dadka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam meeshii uu ku dhibooday waa la amroo ka haajir baa layidhi marka waxaan leeyahay ummadda ummadda ummadda islaamka ohow tashada taladiina waad garanaysaane dadka asaga eh la collooba oo caqliga kala collooba oo maskaxda kala collooba oo adinka kala colloobaan leena dagaalama oo dagaalku boqol farsamuu leeyahaye ilaahay intaad ka baqdaan waxan aad maalin waan annagana cabaadkiini baa na dhibaya maalin walba idinkii baa cabaadaya waa kan aad ka qaylinaysaan xamar iyo meel walba aad leedihiin waxaa taa anugu dhacayay mudaaharaadyaad samad war mudaaharaad dhaqan gaalo weeye intaad iska daysaan bayhaan wax u qabta gacanta wax ka qabta oo afka wax ka qabta oo niyadda wax ka qabtaan leena deegaanada shareecada islaamka lagu xukumo waxaa tiri waxyaabo badan oo xumaa oo maandooriyaha uu ka mid ahaa baa laga hilmaamay bal xagga nabadgelyada ka waran laa xawla walaa quwata ilaahay baa ku mahadsan ya akhi annaga annaga waxaa waaye ilaahay baa noo gargaaray alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin meel kasta oo wilaayooyinka gudahooda ah ummaddu way dhaqan tahay carradu carradii way ka aaran badan tahay way ka iimaan badan tahay way ka taqwi badan tahay way ka mataqaanaa alla cabsi badan tahay dadkii waa wada mutacalimiin mid yar iyo mid weyn waa mid wax baranayo iyo mid wax la barayo ummadda kala dambayn baa jirta diin baa jirta oo tii nabi maxamed laga soo gaaray ee ma garan amnigana ka waran laa xawla walaa quwata ilaa billah weligay aniga toddobaatan jir baan ahay shan dowladood baan soo maray amniga maanta aan joogo weligay ma arag weligay ma garan tusaale bixi bal maxaa tusaale ahood haysaa sideed saacoo habeennimaad iyuu ninka iska wataa lacag iska wataa oo isoconaya oo meel allaaliya meesha min haakada ilaa haakada baabuurtiibaa iska socota nin mooryaan ebaa beri meel istaagay maqli maysid dagtaada wax xun maqli mayso nin la dhacay arki maysid naag la kufsaday arki maysid nin nin beer ku haysta arki maysid nin nin yacni ma kal bilcagsi waxaa waaye laba ruux waa isdiriri kartaa oo waa la diririyo waa la istakriyaa maxkamadaasa hortaal kitaabka ilaahay wuxuu ka helaa hor yaalla ma garan waa gartay nin baa waxaaday gacantaa la goynayaa haddiiba xadkeedii uu gaaro nin baa wax dilay waa la dilayaa nin baa wax dhacay waa abaalkiisaa laga banay kitaabka boqol iyo toban iyo afartan suuradood baa loo fiirinaya wa axkaam waxay ku sugnaatay waa axkaam ma garan laakiin taa ruuxeedu ma badna soo maaha maba badnaba maba badnaba dadkii waaba hayin hadda waxa waaye wax laababa waxaa noogu dambeysay waayadii hore ee xadka la iska oofiyey baaba noogu dambeysay maba le hadda wax isili male wax isla hadli male wax dhaqaaqi male nin nin wax ku hayso maxkamadda wadaadka waa soo fadhiisanaysa u fadhiyo wax usoo dacwoonba male waa iska tegaya marmar koobaan arkay laba ruux waxaad soo joogtay iyadoo qabaa'ilo la kala yahay oo la hubaysan yahay oo qabiil walba mooryaan haysto oo la isdilayo oo isbaarooyin dadka ay u yaalaan bal hadda ka waran alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan arki jirnay annaga oo markaan guriga soo ka soo baxno oo suuqa soo aadno shan garood annagoo soo galno dad mooryaan ka celinayna aan suuqa imaano markaa kadib maanta ilaahay baa ku mahadsan horta mooryaan wax la yidhaha maba la yaqaanba dhulkaan ay wilaayooyinka joogaan ilaahay baa ku mahadsan waxaas waa la iloobay hadda waxaan ku jirnaa annaga diin kororsi dadkii nin walba kitaabu ku fooraraa ma garata waa garta marka mabaneba nin tacbanaya xataa tacabkii waxaa lagu iloobay waxbarasho baaqaada aada u jeedinaysaa dadka walaayaadka jooga fariintaad udilaysa ugu dambeyn maxay tahay dadka kale ee jooga meelaha shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa joogaanna fariintaad u diray maxay tahay waxaan u dirayaa horta dadka meesha gaalada ay joogto joogo wax walba wan weyn ilaa la gowraco indhihiisa cirka ma arkaane nin walba oo aragtaya waxbaad aragtaye nin walba uu fikirkaaga qaado oo waxa kula gudban waxaa weeye si walba ood awood u heli karta gaalada inaad ula dirirta ula dirir kow haa muhaajirnimadana waa wax ilaahay uu jireeyey oo soo jiri jiray islaamka meelaha uu jira hala xoogeeyaan leeyahay kii harana oo dantuba ay u diidana af iyo adin iyo niyadba islaamka ha kala jiraan leeyahay wax walba oo gaalka dhibahaya ha sameeyaan leeyahay ayagu intaasaan ugu soo koobayaan alla ka cabsigiina halkii ha ahaadaan leeyahay kii aan soo bixi karin kan kalena wax kula gudbo ee xoogga leh ee dhaqaalka kalena meelaha islaamka uu jooga tagaan leeyahay kow dadkan hadda meelaha wilaayooyinka ay joogaan jooga oo ku hoos noolna waxaan leeyahay halka aynu hadda hayno aan kasii wadno ilaahay baa noo nimceeyey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baan ka rajaynaynaa tan iyo mid kasii wanaagsan iyo mid kasii wanaagsan halkeennaas mid wax barahaya iyo mid wax baranhaya iyo mid kaalmaynhaya intaasaan isku ognahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon shariif shaacib maxamed oo horeyna korneyl ciidan u ahaa jiray فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي shalay degmada galhareeri ee gobolka galguduud iyo deegaano kale oo gobol ka tirsan waxaa ku degay ayax tiro badan maantana mid kale oo hor leh ayaa yimid ayaxu wuxuu dhunxiyey amaba dhuunta mariyey wixii dhirta iyo beerahaba ku yiil ayax ayaa ku soo aaday xilli roobka dayrtu uu mar dhow curtay islamarkaasina dadku wixii ay abuurteen ay soo baxeen oo beeraha la limayey inkastoo beeralayda iyo dadka kale ee deriska la ah gulubka ka dhammaaday haddana waxay ku guuldaraysteen in ayaxa ay iska kiciyaan haddaba nin ku sugan beer ku taalla duleedka degmada galhareeri ee gobolka galguduud ayaa qadka teleefoonka inoogu warramay waxaanuu faahfaahin ka bixiyey siday wax u jiraan magacayga axmed cabdulla bariisaa la yidhaah ma garat waa gartay waxaan aragnay oon ka yaabnay geed la yidhaah ah ayax oo dee si aan caadi yahayn wadankii iyo beerihii iyo cagaarkii iyo wax walba barakacsi ma garat xaggee joogta hod igala hadlaysaa waxaan joogaa meel la yidhaha degmada galhabeeni ee gobolka galguduud aa gobolka galgaduud waaya bal ayaxa iyo goorta idinku soo bilaabay iyo sida uu wax u dhigay nooga sheekay
haya horta asbuucan oo dhan waa la sheeg sheegayey annaga se waxaa nagu soo bilowday shalay saddex saac waa gartay beer annagoo joogna oo ka shaqeynayna oo dad adiga ilaa shan iyo toban qofood camal ah ayaa hal mara oo nagu soo degtaa siga dhammaad waayahay marka oo nagu soo degtay beertaas waa la limaayey oo waa laga shaqeynayey beertii haddii faraha laga galay oo tanagyo iyo deb iyo wax walba la qaato ah laga dhacsha la maago muddo adiga afar saacadood ah haddii lala gadoomayey ee beertay hal garaac uusan ku herin waa looga dhex bax marka wixii ku yili wuu dhameeyey miya wuxuu ku dhiilimugow dhameeyey ee raggi daalay ee dadkii dhan wada dhacay waa looga tegay waa gartay waanba uu ka dhiga cagaar xoolaad iyo haddii badar garaac la- eh, la- la tabcayo intaba waxba kuma harin waayahay adigu marka beertaada unbaad hadda iiga warantay bal ka waran deegaanada deriskeedan la ah hadday tahay is- deegaanada dhammaan maxaas aan jooga hadda ka warramay dhammaan eh, galgaduud oo dhan ilaa meel walba sidaa la sheegaa meel aan laga cabayn ama meel uusan sow hadda nayeela uusan yeelin een, galgaduud iyo gobolkan aan joogno intaan ka warrano meel aan laga cabayn meel uusan sidaas yeelin maba ku jirtaba deegaanadaad magacaabi karta kuwee ka mid ah marka laga soo tago galhadeeri ood hadda joogto deegaanada waxaa kamid a meel la yidhaahdo haddii ilahay kuuroon yahay bacad geesdiir waxaa kamid a meel la yidhaha feera weyne waxaa kamid a meel la yidhaha haddii ilahay kuuroon yahay libaax ood meel la yidhaha haddii daar dhagaxle meel la yidhaha dulhaar meel la yidhaha haddii ilahay kuuroon yahay garablo iyo nawaaxigeedoo dhan dhulkaasoo dhan meel la yidhaha garsaal cadde nawaaxigaas lagu meersan dhammaanteed meel aan ka warqaban oo taleefon ku warsano kamid maaha
ee ceelbuur ee deriskeedan la ah ka waran bal
albuur sidoo kale waaba nooga horreeyaba waa nooga horreeyey adiga asbuucan naga horreeya uba ku jiraba haye xaalkoodu see yaha marka beerana koley way leeyihiin beero waa leeyihiin meel beero ku taal oo horta wax ku caynteeno maba la sheeginba sideedaba lama sheegin waa gartay marka hadda dhaqankii xoolaada lagu urxun yahay meel ga- eh, garaac ku taallo oo badarkii la shisaayey oo ku yiilay oo nabad gashay intaas ilaa lama sheegin ilaa eh, mudug oo jawlo sidoo kale looga cabayo dhankan dhuusamareeb iyo war ma ma ka haysaan samareeb iyo waaba dhanka uu nooga yimiday hadda war gooriya kama haayo laakiin waaba dhinaca uu ka yimidba marka bal nooga sheekay ma uun kooxo yar yaroo haadaya ma wax yaroo haadaya mase waa ayax aguugaya oo tiro badan oo inaa lilahi walaalo walaal walaal meeshaan caadi ma aha waa siyaado waa siyaado dhulka dhan ciidda waxaa u qabtaa in dhamba lagu hugsheeda u qabtaa meel uu baneeyo maba jirto meel uu ka banaayo kuma jirto waa gartay waxaana u socdaa hadda dhankan koonfura u socdaa saas buu u haadaa waana soo degaa waana sii socdaa waana soo socdaa waxaana u socdaa koonfur oo u socdaa dhinacan oo hadda noogu aadan eh, badda xaggeeda barjaan xaggiisa meel la yidhaah oo nooga sii socdaa een marka qaabkeed ula dagaashan idinku qaabkee loo kicinaya maxaa la adeegsanayaa iyagoo waxaan adeegsanay taragyo iyo deb iyo haddii ilaah kuuronya waxyaalahaas iyo waa uu leesaa uu qayliye qaylo iyo deb iyo haddii halac iyo tanagyo lagu tuuriyayaha iyo tanag la garaaca waxaas kicintiina waaba la kici waayaba wax tiro badan tiro badan oo awood awoodda dadkaba ka tiro badan oo noqdoon caadiba ahayn marka een suuragal ma tahay waxbartooda inay haadaan marka maaragtay tanaga la garaaco ama lagu qayliyo ama waa waa hararafo inta yiraa oo haddana meel kale ku degaa asuu haddana inta soo noqdo gadaashaada ku degaa waanaba badan yahayba so asuu saas u qulqulaaba asuu halka kugu degaaya halka kaa kor dhacaaya halka adiila kure hararaflaadi aad la yaabay dhulku waa wada doogaabay doogina wuu laqay miya dooga waa laqa dhul abaaroo hadda roob lahayna xataa waa jiray miya abaaraheedoo dhan waa ku degay hadduu ku degay qaajo iyo baahiyaa ku qabatay waa haadiyey mihii beeru ku tiiloo dhaqan ku yiloo roob laheeday oo mugaas inta kusoo degto baabax ka dhigay beeraha marka iyagu een sow mar dhow sooma bixin mar dhow soo baxoon oo garaac adiga hadda eh, limaad soo ma taqaana limaad oo la limaayo ahey ay hadda aheeday waaya waa laga tegey roob yaraa shar gala galay hadda abuuraa lagu wadaa waa la abuurow haayaa waa isagana dhex dhoobay oo dib baa loo abuurayaa waa la abuuraa bulcadow ka dhigay hal haba uu ku reebo male xoolaaba la iska jelshada haddii haddii uu soo baxso haddana bartii kama sii wadaya asiguna hawsha cunista ahayd waa suuragala waxa uun la isleeyahay saddexda maalmood dhulka ku jiro ama uun hasii joogo ama ha tagtay noqon doonta lama yaqaan marka een adinku horay ayax caynkaan ma u arki jirteen ayaxaynkaana weligaa anagu ma arag weligaa anaga dhalashadayna ma arag ayaxaynkaana waa gulfaynay waa gulfaynay shalay haddee sida aan shalay u xarbinay amaan u orodnayo caadi maahan wax aan caymo karnana waa weynayo waxba ma cayna dee aa caymo leh
waayahay ayaxaana xaggee ka yimiday ma gudaha soomaaliya oo ma kii hore maaragtay koronkorta uu aastay oo soo kacday oo soo baxdaya mise waa mid eh, badda cas ka soo gudbo dhanka yeman ka yimid ilaa eh, dhinaca etoobiya xaggeedu ka yimid hadda dadku ay hadal haayaan beeraha kasokow kolley baadiyi wuu cunay marka xoolahana soo ma saameynayo xoolaha dhalka cagaarka xoolaha ay cunaayeen oo dhammaay murqow ka siiyey geed kasta oo xoolo cunaan oo caleemo ku tiilay waa diis marka xoolihii xaggee lala aadayaa xoolihii hadda saakay waa iska rorogaan waa iska rorogaan wax uun ilaahayay uun iska sugaayaan waa un qoryo iska rugrugaayaan hadda waa baahi daran ayaa hadda haysta kaasi wuxuu ahaa nin ku sugan duleedka degmada galhareeri ee gobolka galgudud waxa uu ka warramayey ayax beeraha ku habsaday oo wixii ku yiil dhuunta mariyey فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa maanta qarax waxaa lagula beegsaday inta u dhexaysa degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan iyo deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ugu yaraan afar askari oo ciidamada ka tirsan ayaa halka ku dhintay gaari nooca soomaalida cabdibilaha u taqaana oo ay wateenna waa uu gubtay waxaa suuragala khasaaruhu intaa uu ka badan yahay dhowaana qaraxyo ka dhacay duleedka jalalaqsi sidoo kale waxaa ku dhintay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyadoo kuwa jabuutiyaan ahna ay ku dhaawacmeen sidoo kalena buuloberde weerar ka dhacay waxaa lagu dilay askar ka tirsan dowladda federaalka ah haddaba sidee baa loo arkaa khasaaraha isdabajoogga ee soo gaaraya ciidamada dowladda federaalka ah nabadoon maxamuud axmed gacal oo ku caan ah xaaji roog waxa uu ka tirsan yahay in dheergaradka soomaaliyeed waxaanu weydiinay sida uu u arko ciidamadan shisheeyaha iyagoo ka barbar dagaalamaya la laynayo geesta kalena waxa uu baaq u jeediyey dadka soomaaliyeed ee walaal waxaan u aragnaa ummaddu sideeda ilaahay subxaana wa tacaala waddada ugu talagalay hadday ka laacato halaag ma hurayso waayo waaba sunnada ilaahay walaalow ilaahay hadduu ummad muslimiina ka dhigay kutubba uu soo dejiyey hadday kutubka ka laacdaanay cilmaaniyadda qaataanna ilaahay inuu halaago waa sunnada rabbaaniga marka waa kasab ay kasmadeen maadaama walaalo muslimiina ay dal diintoodii difaacayaan dalkina lagu soo duulay oo dadku uu gadan yahay mooryaan aan la aqoonin ee dawlad sheeganaya ay soo galeen kana dambeeyaan nimanka cilmaaniyiinta ee shisheeyaha ee kufaarta arrimo ay ka dambeeyaan maadaama ay ku adeegayaan waa kasabkoodii in la laayo marka waa mid ay kasbadeen ilaahayna ugu talagalo subxaana wa tacaala ummadda soomaaliyeed hadday war iga maqlayso waxaanba leeyahay nimanka shisheeyaha ee dalka ku soo duulay dan ummad soomaaliyeed ma wadaan waa niman dulaysi wada waa niman dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed furanaya iska hor keenaya ummadda soomaaliyeed qaybiyey laysmada ummadda soomaaliyeedna kasbaayo berrina inay dhaxlaan dalka raba marka waxaad leedahay een, ciidamadan soomaalidan ayagay la shaqaynayaan ciidamada soomaalida ee manasaarka waxaan leeyahay dana soomaaliyeed uma adeegaani ayagoo moog baa la dirsaday waxaana dirsaday gaalada ajnebiga ah ee dalkayna ee diintayna kusoo duulay ee dadnimadi soomaaliyeed kuwaas ayay u adeegayaan sideedana baalaha dugaagta markii la dhigaayo sun baa loo daadshaa jacayl hilibka looma siinaya waa loo sumaynayaa markay cunaanna way ku dhimanayaan sidaa awgeed ciidamaha dawladda soomaaliyeed gaaladu waxay ugu adeegayso soomaalida inay laayaanay rabaan dan soomaaliyeed midna ma taale danta taalaahi waa dan kufaarta dalka kusoo dushay ee diintayna inay bedelaan cilmaaniyad inay naga gadaan raba dantooda waaye dan soomaaliba kama shaqayso adinka hadda ka hor een, ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa etoobiya ayaa idinku soo duulay oo degmada galcadud gala hadlaysa yimid ciidanka dowladda federaalka qaarkood baa la socday maxaad ka dhaxasheen alaag iyo haweenkii oo la faraxumeeyo xoolihii dalkii oo la burburiyo qacar iyo dhibaato iyo diin la-aan iyo burbur iyo dadweynihii oo barakacay ee magaalooyinka ay foorinayaan iyo colaad iyo qaabdarro waxaan ahayn walaalow kamaana dhaxlin waana ka filanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo sheega ma ka suulayaan gaalo inay idinla dagaalamayso ilaa ay diintii idinka bedelaan haddayba awoodaan marka annagu haddaan nahay umma soomaaliyeed waxaan leenahay dowladduna yayna ku khatalmin kuwa ciidamahuna yayna ku khaldamin waxa la iska hor keenaya maalin walba la-aan waa ummadi soomaaliyeed qolo gaala soo dirtay oo dowladda ka socda iyo dhallinyaradii dalka u dhalatay oo diintooda difaacayaa iska hor yimiday sidaasayna ummadda soomaaliyeed midna oo waddada ilaahay ugu dagaalamaya midna waddo daaquudiya ugu dagaalamayo dan maraykan oo fulinaya iyo etoobiya waxaana leenahay cadow etoobiya soomaali uga daran ma jiro ilaa dowladii maxamed siyaad baraan ogeyn ummadda soomaaliyeed cadowgeedu waa etoobiya lambarka koowaad ka labaadna waa kiyada soomaaliyana soo imaan waxaan lehay yaa lagu khatalmin dhallinyarada soomaaliyeed caqliga laga xadiyo dowladda qoranaysana waxaan leenahay ka digtoonaada waxa laydinku diraayo la diidan yaha waa diintiina kutubka ilaahay idin soo dejiyey furqaan ee nebi moxamed ow noola yimid waayo waxa laydinka bedelaya waxa laydin barayana waa xilmaaniyad haddaad ku dhimataanna jahanamaa meel taal aakhira xumaya adduunye xumo labaasaa laga dhaxlaan lehe ka laacda gaaladu iyo in adeegsanan leh dad soomaali ah ayaa shisheeyaha ammaanaya oo ummaddii wax fiican kaga dhigaya nimanka ka barbar dagaalamayana waa saxan yihiin leh kuwa maxaad ka odhanaysaa walaalow waxaan leeha ummadda soomaaliyeed ay dhegaysanaysa meel kasta joogta ilaahayga cirkaan idinka sarreeyo taagay iyo dhulkan aad ku taagantihiin allihii fidiyey ayaa run sheegaya gaaladuna been bay sheegaysaa ilaahay baana noo sheego wuxuuna leeyahay waalkaafiruuna hum uddaalimuun marka nin ilaahay waa daalim ku leeyahay ee inuu ku qarribaayo ilaahay kuu sheegaayo hadda walaalow inuu dhalhasaad iyo been wadayo shirqool naarti jahanamana inuu kaa weheshado ou doonaayo nin kasta caqli leh ama gabar kasta iyo islaan kasta oo soomaalihu ama oday kasta oo soomaalihu wuu ogyahay mugdi kuma jira waxa yaala waa deef yar oo dhaldhalaala diintoodiina looga gedaayo caqliga nadiifka ahaana tusi kara diintaynna ilaahay waa nade waxaa ummadda soomaaliyeed ee cadowga iska dulqaadan leeyahay dalkiina ee diintiina kusoo duulay midnimadiina kusoo duulay tusaalena waxaa ku ah shamti soomaaliya ee inif d ay maqneed ee jabuuti ay maqneed inta la ilaabay saddexdaasaa la baadigoodaye waqooyi galbeed iyo koonfuraha inta la kala qaybshaa puntland somalilan muxuu ah jubbaland aa loo kala qaybsho waa qaybiyo xukun dalkoodiiaana laga dhacaya diintoodiyaa laga bedelay waxaan leenahay gabar iyo wiil iyo oday saanu leenahay ummadda soomaaliyeed haddaan aan cadowga iska kicino aan midowno gaala waana qiyaamaynaysaa dhaqaalahayna iyo malaygayn iyo saraxayna ay daldasheen kan karo iyo waxayna nooga tegayaan aydish iyo cumar ay beerayaan ummadda soomaaliyeed oo gaaladu kala gedaysa waxaan leenahay aan ummadda soomaaliyeed midowna iskala kicino kuwa siyaasadan sheegaynaa leh ee odaya ee gaalada wadana waxa la siiye dheef yaroo dhaldhalaala ayaa la siiye dhabarkay ka xidhan yihiin waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed hahodina diin ma wadaan diinta ilaahay subxaanahu watacaala nebi maxamed oo amray waxaa la yidhi faqaatiluum xataa laa takuuna fitna ilaa la dagaalamoo gaal maaad ku aragtiin madaxa ka gooya ilaa kutubka ilaahay looga wada xukum tago marka intay wanaag ka wadaan ilaahaygiina abuurtaaba nala dile mid dila ilaahayna lee so wanaag noogu wadaa walaalow ummad soomaaliya saa u arag nin cadow ilaahay daba joogo oo ibliis daba joogo oo gaala ummadda soomaaliyeeday mahow kuu wado waa naarti jahanam ilaahay subxaanahu watacaalaana wuxuu leeyahay hadhow ayadoon dhoo cidna aan ilaahay dulminaynin jahanama waa taase islowhaa fasbiruu ow laa tasbiruu marka intaan ilaahay ousan cadaabkaas ou nooba la qaadaayo ummaddu ayna lugteeda ku doonan gaala waxay noo wada iyo ibliis waa jahaname ummadda soomaaliyeed ey haddaad jirto hargeyso haddaad jabuuti jirto haddaad jirto inif b haddaad jirto ogaadeeniya gaalada aan iska kixinno aan u midowno ilaahay baa gacalkayna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waddadiisaana anfacaysa dimuquraadiya iyo koodisho iyo aan isfuulno jidadki isku fuulno sida xoolihiinama anfacaysee soomaaliyey kaca soomaaliyey berigaad kici kartaa kaca mujaahidiinta dalka soomaaliya ka dagaalamaysa aan garab siinno waxay u taagan yihiinna waxaa waaye kelmadda ilaahay inay sara marto dan kale mujaahidiintu leeyihiin ma jirto hooyayo aabbaa isku kisnalay marka waxaan leenahay aan garabka ka roogsanno aan gaalada iska kicinno waxdana nooma wada maraykan nooma wada maraykan waxa uu ku difaacaya dalkiisa in lagu duulo oo mujaahidiintu ku duulaan ayuu xoolaha u bixinayaa souma hayaan dalkaagii la tegin caalimul jihaadna beriga hurdada ummadda muslimiineed waa ka kacday gaala ayagaa dhiigbax taagan ayagaa gororaya ilaahay warkiisii oo ahay wa ina jundana lahumulqaalibuun wallaahi kaasaa fulaya soomaaliya ayaan lagu qatalin waxa la rabo waxaa waaye in gabdhahayna lagu fuulo suuqa waa in nala dulaysto waa in diinta ilaahay noo soo dejiya nagala leexsho raadkii nebi maxamed in nagala leexshaa la rabaahe diintayna aan difaacno dalkaynana kufaarta aan kala baxno ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto ay dhegaysanaysa yaan abeese la barkanin aan idin leeyahay anigu waxaa la barkanaya waa abeeskan kaasi wuxuu ahaa nabadoon xaaji roog waxa uu warramayey idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي shalay maxkamadda ku taalla magaalada hargeysa ayaa waxa ay xukunno ku riday niman ku eedeysnaa in ay kufsadeen gabarh la yidhaahdo cawo xariir raage cawo xariir raage ayaa kufsi wadareed horay loogu geystay aaqilkiina uur ayay qaaday haddaba ehelada gabadha oo aabbaheed xariir raage uu ugu horreeyo ayaa waxay ka soo horjeesteen xukunka maxkamaddu ay riday oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid cadaaladda ka fog anigoo ah xariir raaga cabdille een, waxaan ka hadlayaa arrin ah kufsi wadareed loo geysta cawo xariir raage hal sano soconaysay iyo dheeraad waxna la iiga qaban waayey maxakabadda xukuntay ee tidhi waannu sii daynay lixlix bilood iyo sa- een, d- dabadjoog lamaba arag li- waxaannu ku xukunnay lix biloodood dabadjooga nin xidhan oo dembi geystay oo la sii daayey weli lama maqal oo lama arag cadaalad darradaasaannu tirsanayna sidaa daraaddeed madaxweynuhu wuu og yahay reerkiisa laftigiisa gabadhiisa weyn ayaa ku jirta fangaraynaysa lambar wanka ah wuu og yahay laftigiisu madaxweynuhu wuu ogyahay arrintan qof ay ka qarsoontahay ma jirto waa kufsi wadareed sideed nin ayaa inantaa loo tirinaya maxamed case asaga waa loo diidaa in la soo qabto waana alawel waa macallinkeedii ninkii sameeyey waxaa isaga waa loo diiday iyo gabadha meesha ka mas-uulka ahida caasha iyadana la yidhaaho ee mas-uuliyadda haysay ee usxabaashay iyadana usxabaaladda usxabaaladdaana waa la soo qaban waayey halka agooma ma jiraani dadka agoomaa moodayow ama dadka li- eh, masaakiinta ah ee meesha lagu daray moodayow war carruuriina ka kaxaysta meesha yaan carruuraa laydinkaga qaribini waxaanu leenahay aanu diinta eh, ma- eh, aanu wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegaynaa wasiirka cadaaladda u sheegaynaa xeeryaaliyaa guud u sheegaynaa een, u sheegaynaa madaxweynaha u sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha arrintaa haddii wax laga qaban waado waxa ka soo bixi wax ka fool xun wuxuu ku leeyahay lix bilood oo suuqa abaan u sii daayey waar faamiliyadan ishuwan faamiliyaynu nahay waaru faamiliyaynu nahay ururka xaquuqda aadamaha waa ka quustay waa ka qa- ummad badan oo isku dayday arrintaa inay wax ka qabatana waa ka quusatay ururka xaquuqda aadamaha waa inuu soo farageliyo xoog u soo farageliyo waa idinku fadeexad waddankao dhan bay fadeexad ku tahay hablaheennay fadeexad ku tahay jiritaankeenay fadeexad ku tahay agoommaha iyo dadka jilicsan bay fadeexad ku tahay oo haddii maalinba een, ko- koox- kooxii ay i- hablaheennii fara xumaynayso dee dowladnimada halkaa ina ka dhiga harta innaku aynu fara isla galle harta baasha inoo dhiga waxaanu leenahay haddii la soo qaban waayo anigu caaqilkii inantaasaana haddii la soo qaban waayo waxba nala kama saaro haddii foolxuma dhacdo war war sidaasu xaggee bay ka dhacdaa fiicnaanta intaa leeg xaggee ka timaadaa Ma- cadaaladdarrada intaa leeg xaggee ka timaadaa ordoo lix bilood suuqiina jooga balaada kugu dhacday markaasaa maxkamadii noo fadhiyaa oo maxkamadaa jooga waa in la soo xidhaa ilaahin waa in la soo xidhaa oo kiis lagu qaadaa ina dadki isku dareeriye war wixii laga dagaalamay ee dowladdii maxamed siyaad barre loo sheegtay miyaan cadaalad darrada ahayn ee laga tirsanayay ma innakaa wix iskoo soo noqonnay waar ma wix baan iskoo soo noqonnay mas-uuli naagta mas-uuli mas-uulka ka ah ee lale- ee laleeyax baa la caashaynaya ee xarunta agoomaha haysata dee waanu naqaanaa halkay joogtana waanu naqaanaa halka laga helana waanu naqaanaa haddii cadaaladna la marin waayo haddii inantaayr cadaaladdeeda weydo dee ka hadhi mayno waxaanu leenahay caawa iyo berri dee caashayadaa go'ay adaana ka- ka- ka dambeeyey adaa ka mas-uula adaa usxabaalay haddaad macalinka qarinaysay haddaad islahayd astur dee ilaahay baa kuma asturin waxaanu leenahay madaxweyne oo mar labaad codsanaynaa oon mar saddexaad codsanaynaa madaxweyne cad- inan taayir cadaaladdeeda ayaanu u baahannahay deed rag cadaalad waaye sida cawda- sida cawsha kala yaaca inan cawo xariir oo dhibbana muddo sannad ah maxay ahatay ahayd oo aanu intaa lahayn dee caddaaladdii ayay mari doontaa Een, anigu waxaan ahay adeerkeed caaqilkiina waad maqlayseen intaa umaan iman waxaan islahaa dee maxay tahay cawo aabbaheed iyo adeerkeed iyo ehelkeeduba dee waa caddaaladda kuwaasi waxay ahayn ehelada gabar la yidhaahdo cawo xariir raage taa oo kufsi wadareed loo geystay lana uureeyey waxa ay ka soo horjeesteen xukun maxkamad hargeysa ku taalle ay riday intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan aydan ku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي